barnaamijkan ayay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe ayaa bishii hore lagu qabtay magaalada jowhar imtixaan ay ka qayb galeen ugu yaraan saddex boqol oo haween waxbaratay balse la rabay in ka yar intaasi nafisa seemey nuur oo ka mid ahayd guddigii imtixaanka korjoogtada ka ahaa ayaa ka warbixisay gabdhihii imtixaankii laga qaaday waxay ahaayeen adiga ugu yaraan laba boqol iyo konton ilaa iyo laba boqol oo gabdho reer jowhar ah oo aan ahayn gabdho kor ka yimid haddii aan kuu sheego maryame in gabdhaha imtixaanka galaya horta tuulooyinka way ku jireen tuulooyinka iskuuridkooda uu saxan yahay waa ku jireen sida koongo lebega tuulooyinkan dhowdhow aagagan waa ku jireen horta waxay ahayd hirshabeelle waxay ahayd boqol gabdhood boqolkii gabdhood hiiraan hirshabeelle maadaama annagaan gobolka shabeellaha dhexaanahay konton ayaan lahayn kontonna hiiraan ayaa lahay annaga kontonkeeni in labaatan degmada balcadaa qaadatay degmada jowharn waxaa loogu talagalay soddon gabdhood iyo tuulooyinkooda isku jirka ah marka imtixaankii waa qaadnay marka howsha kolley waa la wadaa in gabdhaha maxaan ku irahdaa ku dhalaayo guryaha inay gabdhihii horta la tababaro ee imtixaanka galay horta la tababaro kabacdi ay xaafadihii galaan ay wacyigeliyaan si ay maxaan ku irahdaa ilmahooda maxaan ku irahda caafimaad si ay ubad qabaan ee la socdaan mcdyada markaas ugu dhadhow ee u keenaan ilaa iyada saddex kilomitraa loogu talagalay gabadha inay ku socoto ee mc hka ay ugu tagto marka waxyaabahaas ayaa meeshan la isugu keenay marka howshana kolley mar dhow aduu ilaa yiraahda inay bilaabo doontaan jeclaha waxaana loogu talagalay in looga faa'iideeyo haweenka aan ku dhalin goobaha caafimaadka inay kusoo xirmaan islamarkaana ay gabdhaha la qaatay siiyaan wacyigelinta marka iyaga la siiyo tababar buuxa sidoo kale marwa nafise ayaa ka hadashay wacyigelinta covid sagaal iyo toban oo ka socoto magaalada jowhar iyo tuulooyinka ku xeeran islamarkaana iyadu ay qayb ka tahay marka aan guryahooda ugu tagno dadka waxaan u sheegnaa in uu cudurkan cudur jiro uu yahay xaqiiqatanna uu yahay wax jiro ilaah naga haayo in marka qofka ay isku aragto qunfac maxaan ku dhahay qandho tiro badan maxaan ku dhahaa naqaska oo xoogaa qabsado waxaan dhahnaa iskarantiil gurgooni ee iska karantiil dadkana ka dhowrso wallaahi horta dadka bulshada isku halmaayan dad way kusoo dhaweeyhayaan wacyigelinta way kaa qaadahayan dadna waxay ku leeyihin naga tag adaaba cudurka adaaba wadee markaa fasmaarka camal aan gashan oo kale waxay ku leeyihiin naga tag waxa adaaba keenaye way kula dagaalayaan dadna way kusoo dhaweyhayaan wacyigelinta way kaa qaadayaan si fiican ayay ku dhageysahayaan marka mar walba waxaan dhahnaa nadaafada ku dadaala gacmaha iska dhaqa saabuun ku dhaqda labaatan daqiiqo maxaan ku irahdaa ilmaha raashinka markaas sihaysiin gacmaha ka dhaqa waxaana jirta ifafaalo kasoo baxaya wasaaradaha taasi oo looga faa'iideynayo dhalinyarada waxbaratay iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waana bilow ka bilowday hirshabeelle inkastoo wax badan ay ka dhiman yihiin marka loo eego dadka waxbartay iyo fursadaha soo baxaya